فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa toddobiyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqolshaniyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaan kala soconnaa sarriyadii cabdulaahi binu unays ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u diray inuu soo dilo nin abaabulay duulaan ka dhan ah magaalada madiinatulmunawara waddanka naijar dal hodan ah oo ay haddana ka baahan yihiin dadkiisa waxaad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa sida ay reer galbeedku u guranayaan khayraadka dalkan xilli lagu tiriya inuu ka mid yahay waddamada ugu faqrisan caalamka maxaad ka ogtahay futuuxaadkii waaweynaa ee ay muslimiintu ka sameeyeen qaaradda yurub iyo guuldarrooyinkii dhabarka loo saariyey reer galbeedka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqooniyo ogaal وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaas oo idil gordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maxaan kala soconnaa sarriyadii cabdulaahi binu unays ee uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam u diray inuu soo dilay nin abaabulay duulaan ka dhan ah magaalada madiinatulmunawara kelimadku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
يا سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عنكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في كل مكان إن شاء الله تعالى حلقذنا وحنك هذا دونا إن شاء الله تعالى سنة كي أفراد هجرية بش محرم أرهن دعدي وتاريخ ذا الشيء آدو وينيد arrintaas waxay ku saabsan tahay nabiga sala allahu calayhi wasalama inuu diray saxaabiga la yidhaha cabdulaahi bnu unays radia allahu tacaala canhu waa arrin ku saabsan cadowga weliba ragga hogaamiyeyaasha ah oo saraakiisha ah oo indhaha cadowga ah in la ikhtiyaalo oo la beegsado waxay koo arrintaani tusinaysaa yacnii cadowga lama sugo cadowgu markuu is aruursanayo oo qorshe uu damacsan yahay ka hortag baa la sameeyaa lagu baabi'inayo wuxuu ka fakarayay iyo khudadii iyo nidaamkii uu degsaday in la kala tuuro xamlo dhan oo la abaabulayay oo ay ku fakarayeen qolooyin inay ku soo weeraraan magaalada madiina oo ciidamo ku soo diyaariyaan ayaa nebigu sallallahu calayhi wasalam hal nin oo saxaabiyahow howshaas u diray ayaa arrintii o dhan fashiliyey marka laqad kaana lakum fii rasuuliillaah uswatun xasana yacni khidadda dagaalka iyo taatikada iyo qaabka dagaalka loo wadayo nebigu sal allahu alay wasalam midka dadka ugu khabiirsan buu ahaa marka waa in sunnadii nebiga sal allahu alay wasalam aan qaadanno fi lamni waalxarbi intaba amaa in la yidhaha sunnada nebiga sal allahu alay wasalam markii nabadgelya jirta bisaa lagu dhaqmayaa ma aha aayaddaa siyaaqeeda haddaan akhrina markay soo degaysay suuratul axsaab dagaal baa laga sheekaynayay marka xagga habaadka iyo sugnaanshaha iyo khidada caskariga iyo cadowga sida loola xisaabtamo ayaa laga baranayaa nebiga sal allahu alay wasalam siiradiisii nebigu wuxuu diray cabdulaahi bnu unays radia allaahu tacaala canhu wuxuu u diray nin la dhihi jiray khaalid ibnu sufyaan alhudali waxaan loogu diray ninkaa inuu soo ikhtiyaalo inuu soo ikhtiyaalo loogu diray xadiidka arrintaa ka warramaya abu daawuud baa soo saaray imaam axmedna sidoo kale uu soo saaray culimmadana qaar ka mida waxay ku tilmaamaan xasan inuu yahay sida xaafid ibnu xajar fi lfatxi wuxuu yidhaha isnaaduhu xasan ibnu kathiir wuxuu yidhaha isnaaduhu jayid sheekh albaanina wuu saxiixiyaa saxiixada raqamka saddex kun laba boqol sagaashan iyo saddex qisada marka waa qisada noocaasoo saxiixa wey saxaabigaa marka qisada noo warinaya wuxuu leeyay cabdullaahi bnu unays rasuulkii ilaahay baa ii yeedhay sal allahu alayh wasalam wuxuuna igu yidhi waxaa isoo gaaray ninka la yidhaha khaalid ibnu sufyaan alhudali inuu dad ii soo diyaarsanaya iyo ciidan igu soo duula wuxuuna ku sugan yahaa meesha layahaa nakhla ama curana labadaba waa la sheegaa waxaan doonayaa ninkaas inaad u tagtood soo disho ninka haddan inuu yaqaan ma ahan meel fogna wuu joogaa ninka qultu yaa rasuula allaah incathu lii xataa acrifah ninka tilmaan iga sii si aan u garto waa fog yahay iyo cadow dhexdiisuu joogaa iyo ma ahan waxaa laga fakari maaya saxaabadu rag badan rijaal aan cabsida oqoonin bay ahaayeen markaasuu wuxuu yidhi daalika idaa ra'aytahu adkaraka shaytaan ninka sidiisaba haddaa aragto shaydaan buu ku soo xasuusinaya waa nin shaydaan ibliisa indhaha markaad saarto shaydaan baa soo xasuusinaysaa nin caadiya maa ninku وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة قشعريرة ninkaas markaad aragto calaamadaa ku garanaysaa waxa weeyaan jirkaaga ayaa qamandhacya ku yaacaysa marba hadaad ninkaa aragto qamandhacyaa ku qabanaysa riwaayada qaar waxay sheegayan inuu yahay nin qamandhacyo mabay qabataba nin cabsadaba ma ihi nin kunkan ka gambada maaha cabdullahi ibnu unays ma iska dhaafi taas waxaa weeyaan oo calaamo lagu siinayo waa arrin gooni ah marka waan baxay wiyo cabdullaahi ibnunays anoo seefteedii garwaaxidsan dhulkii waan u dhaqaaq wakhtiga casarka markay tahay ayaa wuxuu yidhi waxaan dareemay baashii iyad ahayd marka waxaanse ninka haddaad isu tagtaan la dagaal baa dhacaya waxaa laga yaabaa salaaddii inaad ka mashquusho salaaddiibaa marka sii tukaday buu yidhi anoo gaadkayga saalila daruura keenaysee ayaan salaaddii isaga tukaday buu yidhi marka salaaddana waan ishaaraya buu yidhi anoo soconaya haggiisa u socda wa umiu bira'si madaxaan ku ishaaraya buu yidhi markaan gaaray ayuu wuxuu yidhi may rajul waa kuwa ninkani markaasaan waxaan idhi buu yidhi rajulun min alcarab samica bika wa bijamcika lihaada arajul waa nin carbeed oo maqlay shaqada aad hayso iyo ciidanka aad aruurinayso ninkan la dagaalankiisa fa jaa'aka lidaalik arrintaasuuna kuugu yimid arrintaas ciidankan aruurinaysa inuu ka qayb qaato isagu fahmaya marka waa hadaas arbeeba wey markaasuu haa ajal anaa la fii daalik ani hawshaasaan ku dhex jiraaye soo dhowow xaggiisaan u soo socday wax yar markan marka makansaday ayaan weerar ku ekeeyey ilaa aan qalaf ka siiyey seef kadibna waa baxay islaamihiisii iyo wixii meesha u joogana isaga tegay iyagoo ku dalbooyaya oo qaylinaya baan isaga dhaqaaji dhag waddooyin kale u gambiyey wixii dhammaa waa u seexseexday waa nin haddii ciidan ah kadibna nabigaan u galayo sala allahu aleyh wasalam nabigu markuu arkay wuxuu yidhi aflaxa alwaj wejigii baa liibaanay macnaa waad liibaantay wey markaasaan ku idhi rasuulka ilaahi ninkii waa dilay qaala wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegta markaasuu nabigu soo istaajiyey gurigu soo geliyey markaasuu ul isiiyey ul ushaan bakooradda qaaday amsik haadihi cindaka yaa cabdallaahi bni unays qabso iyo kaa fakani ushaas ushaydaan soo qaatay waa soo baxay dadkii baanu imid markaase waxay tahay isha ushaan wad maa haadihi alcasaa ushaan maxay ahayd markaasaan iruyi actaaniihaa rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa isiiyey ushaan wa amaranii an amsikahaa an amsikaha inaan haystana wuu amray cindii agteeda oonaan iska dhownin markaasay war ushaan hadda wax la fahmi karaa oo baahla ul maxay tahay oo rasuulka ilaahay u laabo oo bal soo weydii maxay tahay ushaani rasuulka ilaahi baan u laabtay sala allahu alayhi wasalam markaasaan weydiiye buu yidhi faqultu yaa rasuul allah lima actaytanii haadihi alcasaa rasuulka ilaahayow ushan maxaad ii siisay qaala aayatun baynii wa baynaka yowma alqiyaama waa calaamad anigii adiga noo dhaxayso isu garanayno inna aqala annaasi almutakhasiruuna yowmaidin maalintaa dad bakoorada wata ay ku tiirsadaan waa yar yihiin buuy marka maalinka adiga bakoor baa wadata dadkoo ka soocantahay waagii dambe ushaa ma dhigi jirin seeftay usha waa isla sitaa waa isku xiriirsaday gacantuu ka haya ilaa uu ka dhintay wuxuuna amray in godka lala geliyo waa lala duugay ushii marka maalinkaa waxaa yar dadka hee ulaha sitaa oo macnaha ku dangiigsanaya macnaha loola jeedan culimmadu waxay leeyihiin maalintaa camal saalixa dad markaa waxa weeyaan ku dangiigsanayo oo ku taagsanayo awood ku helaya ayaa yar wey marka adiga ushaani way ku anfacaysaa weeyaanoo calaamadaasay kuu noqonaysaa maalinta qiyaamaha marka qisadaa waxaa noogu sugan in a'immatul kufri la beegsado la ikhtiyaalo cadowgana marka uu abaabulka iyo xamlada isku diyaarinayo hortag lagu sameeyo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود
شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan waddanka naiger waxa uu ka mid yahay dalalka dhaca galbeedka qaaradda afrika waxaa lagu tiriyaa wadamada ugu saboolsan caalamka xilli dhulkiisa uu hodan ku yahay kheyraad kala duwan faransiiska ayaa ka faa-iideystay dhaqaalaha dalkan xilli ay ka baahan yihiin malaayiin ruux oo halkaasi ku dhaqan waxaa warbixintan ku eegaya cabdisamed cabdulaahi
mar kale ciwaanada caalamka qabsada aan hadal haynta ku aadan nafgambiyada ayay dad badan ku tilmaameen inay tahay isbedelo cusub oo ay galayso afrika kuwaasi oo meesha ka saaraya dhammaanba horumaradii laga filayay inay gaadheen dowlado badan oo ka jira mandaqada iyo dhaqangelinta waxay ugu yeereen dimuqraadiyadda halka sidoo kalena afgambiyadu ay meesha ka saareen dhammaan barajadii shacabka ayna dhulka ku dareen xurnimadii horumarkii iyo dib u dhiskii ka soconayay dalal badan maadaama ay saraakiisha milatarigu dib ula wareegeen talada maamulka ee wadamadaas qaaradda afrika ayaa sanadihii lasoo dhaafayay martigelisay isbedelo dhowr ah waxaana awood ganacsi oon horey loo arag kusoo gashay dowladda shiinaha taasoo booska ka riixday in badan oo ka mid ah dalalka yurub halka galbeedka iyo waqooyiga qaaradan ay ku luga fidsatay dowladda ruushka taasoo iyaduna wadata ajandayaal gaar ah meeshana ka saartay galaangalkii dowladda faransiiska ku lahayd dalalka qaar sida maali afrikada dhexe iyo meelo kale si guud wadankaasi niger waxa uu marayaa marxalad xasaasiya oo dhanka siyaasadda ah xili dhinacyo caalami ah oo ka tirsan hay-adaha reer galbeedka ku baaqayaan in wax laga bedelo wadciyada uu ku jiro dalkaas warbixinteenan kuma saabsana waaqaca siyaasadeeda dalkaas iyo isbedelada ku yimaaday nidaamkii maamul balse waxaan kaga hadlaynaa waxyaabaha uu caanka ku yahay iyo sidoo looga faa'iideysto dadka ku dhaqan waddankan waxay ku tilmaaman yihiin saboolnimo waxayna ku dulnool yihiin dhulhodan ku ah maadada muhiimka ah ee uraniumka niger waxa ay ka mid tahay wadamada ugu muhiimsan ee galbeedka africa wuxuuna dhacaa mowqic istaraatiiji ah oo lagu tiriyo albaabka ugu weyn ee saxaraha boqolkiiba sideetanka ah masaaxadiisana waxaa lagu qiyaasaa hal dhibic lix milyan oo kilomitir sidoo kale niger waa dhul aan ku dhidhirsanayn wax xeeb ah tirada dadka degan ayaana gaaraya toddoba iyo labaatan milyan oo qof sida lagu cadeeyey tiro koob la sameeyey sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka nisbada muslimiinta ee dadka ku dhaqan waddankan waa lix iyo sagaashan boqolkiiba magaca loogu yeero waddankan ayaana ka yimid webiga niger ee mara gudaha dalkaas inkastoo niger ay tahay waddan ay ku nool yihiin dad leh jinsiyada kala duwan dhulkeeduna uu qani ku yahay khayraadka dhulka hoostiisa sida uraniumka dahabka iyo batroolka haddana waa mid ka mid ah wadamada uu horumarkoodu hooseeyo uguna faqiirsan mandiqada sida ay ku waramayaan wakaaladaha wararka taqriir ay sameysay wakaalada wararka turkiga ee anadol ayaa sidoo kale lagu sheegay in hantida niger ay si guud ahaaneedba uga qayb qaadato maalgelinta mashruucyada faransiiska ee dhanka tamarta sida xoojinta korontada iyo adeegyada dhaqaale iyo kuwa bulshada ee dalka faransiiska uraniumka niger waxa uu faransiiska uga faa'iideystaa boqolkiiba soddon iyo shan baahidiisa tamarta ee nucleerka halka ay tamarta korontada siiso gobolada dalkaasi boqolkiiba shan iyo toddobaatan cilmi baaraha akaademiga ee moxamed aage moxamed ayaa wuxuu sheegay in niger ay haysato dhammaan khayraadka hodanka ah ee uu ku horumari karo waddan kasta oo dhaqaale ku taamaya wuxuu sidoo kale sheegay in niger uu yahay waddanka afaraad dowladaha soo saaray uraniumka ee caalamka waxaana soo saaridiisa si aad ah ugu tiirsan ayuu yidhi shirkadda arifa ee faransiiska isagoo intaas ku daray in niger ay faransiiska ku iftiiminayso uraniumka waddankan wuxuu ka mid yahay dalalka ugu faqiirsan caalamka wuxuuna kaalinta ugu dambeysa ka galay boqol sideed iyo sideetanka dal ee ugu saboolsan caalamka sanadkii labada kun shan iyo tobankii warbixina kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka niger ayaa iyaduna tilmaamaysa in ku dhowaad saddex iyo afartan boqolkiiba dadka u dhashay dalkaasi ay ku nool yihiin xaalad faqri midda ugu liidata dhanka kale iyadoo dhowaanuu dalkaasi martigeliyay afgambi ka dhanna madaxweynihii xukumayay ee moxamed baazuum ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ruushka uu usoo hanqaltaagi doono gurashada khayraadka niger kadib markii la tilmaamay in halkaasi ka baxayso masaalixda faransiiska taqriir cusub oo ay faafisay saxiifada the times bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa toosha ku ifiyey dowladda niger oo lagu tiriyo khalfiyada ugu dambeysa ee faransiisku ku leeyahay galbeedka afrika iyo loolanka kula dhexmari doona ruushka waxay saxiifadaasi warbixin ay lahayd ku xustay war ka soo baxay tiro ka mid ah dadka aadka ugu dhow madaxweynaha ruushka valadimir putin kaasoo sheegayay in nigerta hodanka ku ah uraniumka ay noqon doonto hadafka xiga ee moscow ay ku yeelato galbeedka africa warbixinta ayaa caddeysay in faransiiska uu khasaari doono masaalixdiisa niger islamarkaana ruushka uu gacanta ku dhigi doono waddankaasi dhaca galbeedka africa gaar ahaan kooxda fagner oo afrika kaga sugan sagaal waddan sida uu tibaaxayo taqriirka waxaa loo badinayaa in burkina faso ay noqon doonto kaalinta tobnaad halka nigerna lagu xisaabiyo kaalinta kow iyo tobnaada taqriirka the times ayaa sidoo kale milicsaday kulug lahaanshiyaha ruushka ee dagaalka ukraine iyo dhaqaalihiisa fadhiidka ah wuxuuna sheegay in arrimahaasi in badan oo ka mid ah dadka ka dhigayaan in aysan suuraysan in moscow noqoto awood looga heebeysto galbeedka africa inkastoo inta badan dadka waddankaasi niger ay yihiin kuwa ku abtirsada jaamacadaha cirqiga ah ee kale ah hoosa fullan dawaariq koonari iyo taabu haddana moxamed baazuumi oo ka soo jeeday aqaliyada carabta ah ee ku dhaqan dalkaasi ayaa wuxuu ku guuleystay inuu madaxweyne ka noqdo waddankaasi sanadkii labada kun kow iyo labaatankii caleemasaarkii baazuum ee madaxtinimada dalkaasi ayaa ahaa dhacdo siyaasadeed oo aan horey looga baran niger tan iyo markii ay xuriyadda beynta ah ka qaadatay faransiiska ku dhowaad lixdan sano ka hor dowladda niger waxay sidoo kale qayb ka tahay xukuumadaha ugu badan ee martigeliya inqilaabyada milatari xilli ay soo mareen afar afgambi oo guuleystay tan iyo kun sagaal boqol iyo lixdankii xilligaasi oo ay madax banaanida ka qaadatay faransiiska iyadoo ay sii dheer yihiin isku daya afgembi oo fashil kusoo dhammaaday haddii aan eegno dhanka kale dalkan waa halka ay ku kala baxaan wadooyinka qaxootiga iyo barakacyaasha waxay xuduud la wadaagtaa toddoba dowladood arrinkaas oo ka dhigay inay martigeliso laba boqol iyo konton kun oo barakacyaal oo kasoo hayaamay dalalka nigeria maali iyo burkina faso waxaana sidoo kale ku nool dalkaasi saddex boqol saddex iyo toban kun oo qaxooti gudaha ah sida ay xustay hay-adda cancron worldwide niger waa mandiqad kulul marka laga hadlayo nidaamka cimilada ee dalkaas ma ahan oo keliya inuu qayb ka yahay dowladaha ugu faqiirsan caalamka balse waxaa sidoo kale lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ugu kuleylka badan xilli darajada kuleylka maxalliga ay gaarto hal dhibic shan labalaabka heerkulka caalamka qodobka ugu dambeeya ay tahay inaa warbixintan ku ogaato ayaa ah in niger ay dadkiisu yihiin kuwa ugu da-da yar caalamka yacni qiyaasaha da-da ama celceliska cimriga ayaa ah shan iyo toban dhibic afar sano sidoo kale kalabar dadka waddankaasi ku nool ayaa ah kuwa ay da-doodu ka hooseyso afar iyo toban sano راغبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت qaybaha dambe ee barnaamijka aqooniyo ogaal ayaan isla soo gaarnay maxaad ka ogtahay futuuxaadkii waaweynaa ay muslimiintu ka sameeyeen qaaradda yurub iyo guuldarooyinkii dhabarka loo saariyey reer galbeedka maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegaya futuuxaadkii islaamka waa mid ka mid ah dhacdooyinka taariikhda bini-aadamka ugu waaweyn mana jirto dhacdo taariikhda bari iyo galbeed mid hore iyo mid casri ah oo la barbardhigi karo futuuxaadka islaamka ee yurub waxaa ugu muhiimsan furashadii andalus furashadii dhulka roomaanka iyo furashadii alqustandiniya ciidamada muslimiinta waxa ay qarniyo badan xambaarsanayeen calanka islaamka waxayna gaarsiiyeen risaalada islaamka daafaha dunida madaxda muslimiinta waxa ay direen wufuud iyo ciidamo la dagaalama dulmiga iyo addoonsiga ka jiray qaybo badan oo dunida ka mid ah futuuxaadka muslimiintana waxa ay gaareen dalalka faransiiska sbein talyaaniga switzerland iyo qaybo badan oo ka mid ah dalalka yurub ciidamada muslimiinta waxa ay yurub gaarsiiyeen ilbaxnimadii islaamka oo ay waqti dheer yurub ku jirtay mugdiga jahliga iyo dulmiga kiniisadaha sooyaalka taariikhda dagaaladii ugu waaweynaa ee dhex maray xaqa iyo baadilka waxaa ugu waaweynaa dagaaladii dhacay bisha ramadaan oo ay ka mid yihiin furashadii maka almukarama iyo dagaalkii badar dagaalkii ajnadeyn waa dagaalkii ugu horreeyey ee ay muslimiintu ku jebiyeen roomaanka waxaana dagaalkaasi hogaaminayay saxaabiga weynaa ee khaalid bin waliid allah ka raali noqdo eh dagaalkaasina waxa uu dhacay sanadii saddex iyo tobanaad ee hijriyada oo waafaqsan lix boqol soddon iyo afartii miilaadiyada furashadii dhulka roomaanka ayaa si dardar leh usii socotay sanadka markuu ahaa lix boqol afartan iyo afartii miilaadiyada waxa ayna bilaabatay furashadaasi xilligii uu talada muslimiinta u hayay khaliifkii islaamka cuhmaan bin cafaan allah ka raali noqdo eh xilligaasi oo badi la furtay gobollada koonfur bari ee andalus dowladdii bizantiyiinta ayaa waxa ay khatar ku haysay dowladdii islaamka gaar ahaan xuduudaheeda waqooyi ee ay dhulka shaam la wadaagto khaliifkii muslimiinta waxa uu mucaawiye amar ku siiyey inuu hago ciidanka muslimiinta si loo xoreeyo dhulka armeniya duulaankaasi waxaa madax ka ahaa xabiib bin salama ciidanka muslimiinta waxa ay gaareen guulo waaweyn waxa ayna qabsadeen magaalooyin badan oo ay ugu muhiimsan tahay magaalada qalqiiliya oo xarun u ahayd roomaankii anaadool dowladdii bizantiyiinta waxaa la wiiqay awoodeedii waana la jebiyey waxaana laga ilaaliyey xuduudihii ay dowladda islaamka la lahayd intaasi kadibna ciidamada muslimiinta waxa ay u dhaqaaqeen magaalada alqustantiniya iyo yurubta bari wixii ka dambeeyey casrigii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo cahdigii khulafaau uraashidiin furashooyinkii ugu waaweynaa ay islaamku gaareen waa tii ay muslimiintu awood u yeesheen inay ka gudbaan badda militeraneanka ee dhulka maanta loo yaqaano morocco kadibna ay galeen dhulka andalus taariikhyahanada ayaa magaca andalus waxa ay u yaqaaneen wadamada maanta loo yaqaano sbein iyo bortugal ciidamada muslimiinta ayaa furtay andalus sanadkii sagaashan iyo labaad ee hijriyada kuna beegan toddoba boqol koob iyo toban miilaadiyada kadib dagaal ka dhacay waadiga laka dagaalka ayaana socday muddo siddeed maalmood ah wuxuuna ugu dambayntii kusoo dhammaaday guul ay gaareen ciidamadii muslimiinta oo uu hogaaminayay taariq bin siyaad waxaana xilligaasi khaliifka muslimiinta ahaa alwaliid bin cabdilmelig shacabka dulmiga ku jiray ee reer sbein ayaa albaabada u furay muslimiinta waxayna dareemeen xorriyad cadaalad iyo horumarkii ay wadeen muslimiinta muslimiintuna waxa ay ka talinayeen dhulka andalus siddeed qarni magaalada alqustantiniya hadda waa mid ka mid ah magaalooyinka turkiga taasi oo ku taalla qadka ay ku kulmaan labada qaaradood ee aasiya iyo yurub waxaana dhanka waqooyi kaga hareeraysan badda madow dhanka barina marinka baasfoor iyo badda marmara alqustandiniya waxay ahayd mid ka mid ah caasimadihii boqortooyada roomaanka muddadii u dhexaysay saddex boqol sagaashan iyo shan ilaa kun afar boqol konton iyo saddexda miilaadiyada hogaamiye maxamed alfaatix ayaa furtay magaalada alqustantiniya sanadka markuu ahaa kun afar boqol konton iyo saddexdii miilaadiyada cusmaaniyiinta ayaa waxa ay qabsadeen caasimadda dalka hungari iyo jasiirado badan oo ku yaala mediterranean-ka oo u dhow talyaaniga marka laga reebo magaalada van sidaa darteed boqortooyada cuhmaaniyiinta waxa ay ku noqotay wadnaha yurub shakib arsalan oo ah qoraa muslim ah isagoo soo xiganaya taariikhyahan faransiis ah waxa uu leeyahay weeraradii carabta ee faransiiska qarnigii sagaalaad ee miilaadiyada oo waafaqsan qarnigii saddexaad ee hijiriyada muslimiinta waxa ay kala jireen waddada u dhexaysa faransiiska iyo talyaaniga waxayna qabsadeen dhammaan marinada galabuuraha al alab sidaa awgeed socodka dadka waxa uu ahaa mid ku xihan ogolaanshiyaha muslimiinta sanadkii sagaal boqol koob iyo tobanaad ee miilaadiyada oo waafaqsan laba boqol iyo sagaashanka hijriyada ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا